faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguy
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaaji radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan oo redio cadaad waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad maqli doontaan waxaagu duran warar kala duwan oo kasoo baxay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka sameeyeen duleedka magaalada badaxawe ee gobolka godo ee maamulka jubbaland xiisad ka dhalisay ciidan habqabeed lagu soo xulay oo ka taagan magaalada baardhare ee gobolka godo ee maamulka jubbaland ciidamada kuwilaatanaad ee ka howlgala deegaanada galmudug oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaan hoosta degmada ceelbuur ee gobolkani galgaduud maamulka hirshabeelle oo ka degan baanaanbax aysan ku ogeyn hay-adaha amniga laga sameeya magaalada buloberd ee gobolka hiiraan boqol dhallinyaro ah oo ku xirnaa waddanka sacuudi carabiga oo saaka la soo gaarsiiyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka subaxee saaki goorodiya goro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibada nagaysanayo waa subax axaada taarada ku aastaysan tahay koob iyo tobanka bisha koowaad ee janawali sannada labaatan labaatan imkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan xiisad ka dhalisa ciidan habqaabileed lagu soo xulay ayaa saaka lagu soo warinaya ay ka taagan tahay magaalada baardhare ee gobolka godo ee maamulka jubbaland cawal maxaa ciise in dhacday warkaan oo faafahinaya kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay diyaarado ku geysay ciidan sida la tilmaamay aynan xog badan ka haynin wasaaradda difaaca iyo sidoo kale taliska ciidamada xoogga soomaaliyeed ayaa waxaa xiisadaasi ay maantay si weyn uga taagan tahay gudaha degmada baardheere ee gobolka gedo saraakiil u hadlay ciidamada ku sugan magaalada baardheere ayaa xaqiijiyey in ciidamadan ay yihiin kuwo qalqalgelinaya ammaanka degmada islamarkaana suurto gelinaya in degmada baardheere al-shabaab ay dib u qabsadaan waxa ayna u sababeeyeen in ciidankani ay u muuqdaan kuwo aanna la howlgeli doonin islamarkaana aan la falgeli doonin ciidamada dowladda ee horey ugu sugnaa degmada baardheere ee gobolka gado cali yacquub oo ka mid ah saraakiisha degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa sheegay in ciidamadani ay halis weyn ku yihiin howlaha ciidanka qeybta afartan iyo saddexaad ee ka howlgasha gobolka gedo waxa uuna sheegay in ciidankani ay u muuqdaan in ay yihiin kuwo qaabeeleed uu ku soo aruuriyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay inay ka mid yihiin dhallinyaro kolkii hore bajaajiley ahaa islamarkaana ka howlgeli jiray gudaha degmada baardheere kuwaas oo horay degmada looga qaaday islamarkaana tababar la soo siiyey waxa uu sheegay in ciidankani ay u muuqdaan in ay yihiin kuwo hal beel laga soo aruuriyey oo aan ahayn ciidan ka mid ah dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed qaabka ay u dhisan yihiin
oo hadda marka dowladda federaalka ciidankii baardheer laga kaxeey bajaadbeed ku shaqaysan jira oo waxa weeye baardheer uu muqdisho lagu soo tababaray yuu hadda ciidan federaal ka soo dhigin oo haddana uu degmada keenay marka ciidan qabiil ah oo degmada lagu qabsanayo ciidanka dowladda federaalkana uu joogo shan sanana uu guddoomiye ka ahaa arrintaas marka waxay u egtahay beel beel in lagu kicinayo marka waxaa looga digaa dowladda federaalka wixii halkaas ka dhaca mas-uuliyadeeda waxay iska hataa ra-iisul wasaaraha male watan saasaad udhigaysa hataa ra-iisul wasaaraha male waxay iskale madaxweynaha ma garan ciidanka loola soo diri maaha ciidan dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha ma oga taliyaha xoogga ma oga wasiirka gaashaandhigga ma oga waa madaxweynaha iyo ninka kulolada la yidhaahdo iyo marka taliyaha madaxsuguda ku shaqeeyaan annaga cilmaqa noogu imaadi jiray oon annaga soo badbaadino shabaabkii labada sana goolka ugu jiriyey way ciidan jifooy soo aruuriyeen wey ma garat haddii oo ay dhacdo ciidankan magaalada shalay diyaaradaha lagu keenay iyo waftiga wuxuu ka ahayoon annaga garanayno oo halkan ka tegay ay doonayaan inay baardheer dib u qorsadaan ciidanka dowladda federaalka oo jooga wuu qaybsanayaa qaasna qabiilkaasuu raacaya kana qabiilkaasuu raacayaa xabad baa halkaas ka bilaabanaysa kadib magaalada waxaa qabsan doonaa day barnaamijkaas la joojinay nimanka cadowga ahaa mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee gobolka gadooye sidoo kale wasaaradda amniga ee jubbaland ayaa waxa ay tilmaameen in arrintan ay tahay mid sida ay tilmaameen meel kudhac ku ah sugidda amniga ee degmadaas waxayna walaac ka muujiyeen tillaabooyin dowladda federaalka soomaaliya ay qaadayso oo u muuqdo kuwo ay doonayso inay gacan adag ay ku qabato deegaanada gobolka gado saraakiil u hadlay wasaaradda amniga ee jubbaland ayaa inoo xaqiijiyey in ay tillaabadani qayb ka tahay qorshaha dowladda federaalku ay doonayso inay ku fashiliso maamulka ka jira deegaanada jubbaland islamarkaana qayb ka noqonaya dadaalada dowladdu ay ku duminayso maamulka uu hogaamiye madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ee fadhigiisu uu yahay magaalada kismaayo waxayna sheegeen in degmada baardheere ay u muuqato inay qayb ka noqon doonto goobaha ay dowladda federaalku ka abaabuli doonto sida ay tilmaameen madaxda jubbaland qorshayaasha jubbaland lagu duminayo
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal xoogan oo ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen duulaadka magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo xoogan waxay ka sameeyeen duulaadka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxaana howlgalkaasi la sheegay inay ka dhashan khasaare isku jir dhimashiyo dhaawac warar kala duwan ayaa saaka ka soo baxaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka sameeyeen duulaadka magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo la hadla radio cadaado ayaa sheegay in howlkaasi ay al-shabaab ku gaarsiin khasaare isku jir dhimashadii dhaawac kadib dagaal xoogan oo al-shabaab ay kula galeen magaalada kismaayo iyo deegaanada ku dhow wuxuuna sheegay in khasaare badan ay gaarsiiyeen islamarkaasna ka dileen xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee daraawiishta qeybta galbeedka magaalada kismaayo deegaanka cabdili birool ayaa shalay waxay sameeyeen ilaa iyo saaka howlgallo ka dhana kooxaha sharwadiyaasha ah waxay halkaa ay ku burburiyeen dhagar ay mareegayeen kooxaha waxay dileen afar ka mid ah kooxihii khawaarij ahaa waxayna gacanta kusoo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii kooxaha khawaarij ahaa deegaanka howlgalka toos ugu dhaayo wuxuu ahaa erida cabdilbirool ayuu ahaa yaaq bishaara iyo tuulooyinka alka ayuu ahaa ilaa iyo afartan kilomitr oo square camal ay howlgaladii la shalay ka socdeen ciidamada hadba meel ay aadayeen kooxaa meeshii lagu sheego tobankii barkii ayaa goob ay dagar ku maleegayeen bay ciidamada weerareen waxay ku dileen afar waxayna nolosha kusoo qabteen mid ka mid ah kooxihii halkaa kusugnaayo dhagarqabayaasha ka mid ah haa walaal waa runta askari dee mar waduu dagaal gale in dhimashiidu diyaarsan yahay waa xaqiiq laakiin ciidamada wax khasaaro soo gaari ma jirin dagaalka ku ahaa dagaal qorshaysan kooxaha waxay ku sugnaayeen goob ay ku maleegayeen dhagarta shacabka alxamdulilah si marka fudud ay ciidamada howlgal ku sameeyeen wax khasaaro oo kasoo gaarayna ma jiro walaal howlgalka dee howlgal qorshaysan buu ahaa goob ay kooxaha ku dhumaareysanayeen ayay markii hore ama ay dhagar ku maleegayaan ayuu ujeedka ahaa laakiin ciidamada weli howlgalkii ayay ku jiraan sifeen ayay ku jiraan erid ayad aheyd firxasi kooxaha ayay deegaanka ka sifeynaya haduu ilaahay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa daraawiista maamulka jubbaland ayaa shalay ilaa xalay howlgallo xoogan ka waday deegaanada ku dhowdhow maamulka jubbaland deegaanada ku dhowdhow magaalada kismaayo caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland waxaana sheegeen saraakiisha amniga howlgalkaas hogaaminaysay in howlgalkan uu yahay mid qorshaysan islamarkaasna ay al-shabaab uga saari doonaan dhammaan deegaanada ka mid ah maamulka jubbaland oo hadda howlgalka xoogan oo ay ka socdaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxay ka sameeyeen duleedka magaalada beled xawe ee gobolka gedo ee jubbaland cawal maxaa ciise cadda ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka gadooh ee koonfurta soomaaliya ayaa ku soo waramaya in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay weheliyaan kuwa dowlad goboleedka jubbaland ay weerar qorshaysan ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab kuwaas oo xilligaasi la tilmaamay inay ku howlanaayeen qaadista shacabka ay ka qaadayaan waxay ugu yeeraan sakawaadka islamarkaana lagu aruurinayay deegaano hoostaga degmada beled xaawe ee gobolka gado qiyaastii meel afartan kilomitir u jirta magaalada baledxaawe ee gobolka gado ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland waxay ku ekeeyeen weerar qorshaysan halkaas oo la tilmaamay in lagu dilay laba sargaal oo sarsare islamarkaana aada looga garanayay deegaanada kala duwan ee gobolka gado islamarkaana shabaabka ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in halkaasi sidoo kale ay ka soo kaxaysteen xoolo badan oo laga qaaday dadka shacabka ah islamarkaana shabaabku ay doonayeen inay u gudbiyaan deegaano kala duwan oo ka tirsan deegaanada maamul goboleedka jubbaland si ay ugu howlgeliyaan dhaqaalahaasi unugyada al-shabaab ee ka dagaalama gobolkaasi cabdinuur sheekh isxaaq ibraahim oo ka mid a saraakiisha ciidamada ee ku sugan gobolka gado ayaa idaacadda waxa uu faahfaahin ka siiyey sida weerarkaasi u dhacay sidoo kalena waxa uu xaqiijiyey in ciidamadu ay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanada buusaar faxfaxdhuun oo hoostaga iyaguna degmada ceel waaq ee gobolka gado halkaas oo uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ka fuliyeen weeraro qorshaysan laguna bartilmaameysanayay goobaha shabaabku ay dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaadka ay ku aruurinayaan sida uu yidhi waxa uuna sheegay in weeraradan ay sii socon doonaan inta guud ahaan laga xaqiijinayo amniga deegaanada kala duwan ee gobolka gado walaal waa waan isku waan isgarabsanaa markii hadda howlgal la aadahay waa isla soconaayo markii aan howlgal u baxno way ka cararayaan markii aan howlgalka kasoo ka imaanana way imaanhayaan wax yar oo sakaawaadka qaadamo ciidamada loofada ulo saasa jeedama leh ha ha ha way jiraan laba amiir baa ku dhimasay duqeyn aan ku duqeynay guddandow adiga degmada balaxa meel afartan kilomitr u jirtay annagana noo jirto siistan iyo dhowr kilomitr waxaan kaga qabanayna dadka shacabka ayax iyo iyagaa iskugu darsamay maadaama dadkii shacabka ay soo barakaceen oo howlgallada sideeda ku saabsan yaha waa ka kaajirnay oo oo si fiican baan yan waaxiga tuulooyinka degme degmada nawaaxigeeda aan soo aan iska wada howlgalnay ha ha ha waa ka qabanay dadka hore bay u dhamaysteen waxa weye fikadana gaarin bayba sii burtaan ha ha guulo waa ka gaarnay guulo waa ka gaarnay oo nawaaxiga way ka way ka carareen ilaa iyo cosqurun iyo tuulada la yidhaahdo laso ilaa iyo buusaar agagaarkan adiga waaxiga degmada ceelwaq wareega weerarada ay qaadayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay tilmaameen inay ku bartilmaameysanayaan goobaha shabaabku ay ku farsameeyaan qaraxyada goobaha ha lagu aruuriyo xoolaha sakawaadka ay u yaqaaneen ee laga qaado dadka shacabka ah waxayna sheegeen in dhowr weerar oo ka dhacay aagga kala duwan oo ka tirsan gobolka gado islamarkaana meel duleedka ka ah degmada baardheerah ay ka mid tahay ay dib ugu celiyeen xoolihii shabaabku ay ka kaxaysteen dadka shacabka ah waxay sidoo kale tilmaameen in howlgalladan ay noqon doonaan kuwa isku xiran ilamaa deegaanada hoostaga degmada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ilamaa laga gaaro waxayna saraakiishu ay sheegeen in ay filayaan in ciidamadu ay kusii dhiiradaan sidii ay usii wadi lahaayeen howlgalkooda iyagoo dowladda federaalka ka dalbaday inay dadejiso taakulaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ku dhowaad boqol dhalinyaro ah ku xirnaa waddanka sacuudiga ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka ah soomaaliya hodan ha cabdee kan faahfaahinaysa boqol dhalinyaro soomaaliyeed ah oo si xoogan looga soo talxiiray waddanka sacuudiya carabiya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho kuwaasi oo iskugu jira wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo markii hore nolol xumo iyo amni darro uga cararay waddankooda dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu eedeeyey inay weli sii wado bartilmaameedkaasi ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee taga waddankeeda tillaabooyinkaasi oo la sheegay inay ka hor imaanayaan xiriirka saaxiibtinimo ee dowladda soomaaliya iyo sacuudiga oo ka wada tirsan jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo dhalinyarada maanta kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa idaacadda u sheegay in arintaani ay tahay wax laga xumaado isagoo xusay in dowladda sacuudiga ay weli sii wado falal aan la mahdin oo ka dhan ah dhalinyarada soomaaliyeed wallahi waa wax aada looga naxo oo runtii mar weliba indhaxuma ku ah runtii mujtamaca soomaaliyeed in dhalinyaro oo iyaga shaqo tegay oo hablo iyo wiilal ama dad odayaal ama maaragtay sidaas oo kale maaragtay haween caruur sida ka in laga soo tarxiilo wadamadan maaragtay carbeed gaar ahaan weliba sacuudiga waa isaga si gaara arrintaasi soo noqnoqotay iyadoo weliba dalalka carbeed aan ognahay in badi ay shaqaale ay ka doontaan wadamo badan oo ka tirsan dunida maaragtay aasiya iyo africa wax badanna arrintaasi way soo noqnoqotay dowladda soomaaliyeedna wax badan oo arrintaasi hadda laisdhigi karo waa laga qabtay inkastaba ha ahaatee maanta in dhalinyaro oo runtii soomaaliyeed oo hablo iyo wiilal isugu jiran oo ku dhawaad qol in maaragtay ay kasoo degeen garoonka internationalka aadan cabdillah ismaan oo sida diyaarada africa maaragtay express waa wax aada runtii lagaga yani runtii camal xumaado maxaa yeelay dhibaatadaas dhalinyarada soomaaliyeed mar weliba ay la kulmaan xildhibaanka oo sii hadlaya ayaa sheegay inay korortay halista dhalinyarada soomaaliyeed ay kala kulmayaan kooxaha wax tahriibiya kuwaasi oo markaan sameynaya xeelado cusub oo u fududaynaya inay gacanta ku dhigaan dhalinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay socdaal ku tagaan wadamada reer yurub lagu sheegay ee madafo ee weliba hadda sida aan xog ku helnay ay jiraan shabakad oo asaga ee ragga ee magafaha laleeyahay awal nin keliya oo loo haystay ee libyaan koox u samaysay bal hadda xiriir kale ee iyaga isku xira oo meel weliba ee wax laga soo tahriibiya oo asaga gacanta marka loo geliya kuwa qaar ee iyaga sida halkaa marka looga tahriibiya inay toos wadamada ay usii socdaan la geenaya u haysto balse isaga marka lagu sima gorgortan iyo markaa iyo wixii ayaga ay rabaan iyo ayagoo dadka maqashiiya wax runtii ee xanuujiya oo si lacagtaasi ay ugu maaragtay uurmuglaadaan inay dhiibaan familkooda iyo falalka ee ay ka sameeyaan runtii intaasi aan indhaha iyo dhegaha aanan anagooda iyo maqalkooda u roonayn dowladda sacuudi carabiya ayaa muddooyinkii dambe ku caanbaxday talxiilidda dhalinyarada soomaaliyeed ee waddankaasi shaqadoonka u taga dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay usoo afjari lahayd arrinkaasi
maamulka hirshabeelle ayaa ka digay banaanbax aysan wax kagun hay-adaha amniga in laga sameeyo magaalada buluberde gobolka hiiraan ee hirshabeelle wasiirka xunka wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle gelle isaaq warsame oo la hadla warbaahinta waxauu sheegay in dadka ku nool magaalada buluberde gobolka hiiraan ee hirshabeelle looga baahan yahay in iska dayeen hadallada kasoo yaraya dad uu sheegay in dana gaar ah ay ka leeyihiin maamulisida magaalada buluberde gobolka hiiraan waxa uu sheegay in bulshada marnabo aysan ka banaan bixi karin dad xil laga qaaday oo doonaya dana siyaasadeed kuwaasoo looga hadla ha yeeshee ay soo bandhigi karaan baahidooda ka jirta magaalada buluberde gobolka hiiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka hirshabelle oo sii hadlayay ayaa sheegay in marnabo laamaha amniga aysan ogolaan doonin banaanbax ay dhigayaan dadka shacabka ah taas oo keeni karta falal amniga liddi ku ah oo sadignimo u diray dadka banaanbaxa qaldan ka dhiga magaalada buluberde gobolka hiiraan markii aan la tashtay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga boliiska iyo saraakiisha militariga intaba waxaan aad iyo aad aan u kuurgalnay amniga magaalada xaafadaheeda dhammaan dadku aad iyo aad ayay noo soo dhoweeyeen waxaan dadka shacabka mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa inay iska ilaaliyaan taleefon bannaanka laga soo diro inay iska ilaaliyaan dad dibada jooga la soo hadlo inay iska ilaaliyaan nin siyaasiyo inta xilkii laga qaaday xil ku raadsanaa ku awrkacsanaa inay iska ilaaliyaan ee danahooda biska fikiraan taas markay gudba dadka shacabka waxayna dhihi karaan wadooyinka la furo waa yeelaynaa waa loo mudaharaadi karaa caafimaad ma jiri waa loo mudaharaadi karaa raashin la-aana nahay soo loo mudaharaadi karaa waxbaa laga qaban waxaan qaban karnaa qabanayna naftan iyo maalkeena isugu geynaa wax alla wixii shacabku nuyahay laakiin siyaasi hebela soo hadlay berri aan mudaharaadno siyaasi hebela aa dhibaato ka shaqeeyey ee macnaha aana soo wacay ama reerkeen reer hebelaha diidan meeshaan aan anaga mudaharaadna taayir looma gubi kara amnigaan ogolayn amniga mas-uuliyadda cidda qaadi lahayd la rabaa haddii la gubaa taayir hadalka wasiirka xunka wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle ayaa daba socda xilli dhowaan banaanbax ay ka dhigeen qaar ka mid a shacabka degmadaasi ay sababtana inay dhashaan khasare isku jir dhimashay dhaawac maamulka magaalada ceelbuur ee gobolkan galguduud ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ee qaybta kow iyo labaatanaad in howlgal xooggan ay ka sameeyeen deegaano ku dhowdhow wadamada gurceel ee gobolkan galguduud ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug ayaa howlgalla xoogan waxay ka bilaabeen qeybo ka mid a gobolkan galguduud ee baartamaanka soomaaliya waxaana howlgalkaasi ay si gaara uga fuliyeen deegaano ku dhow degmada ceelbuur ee gobolkan galguduud oo gacanta ku hayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha degmada ceelbuur ee galguduud oo la hadla redio cadaada waxa uu sheegay in howlgal xoogan ay ciidanka ay ka sameeyeen meel u dhow degmada ceelbuur oo hadda gacanta ay ku hayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada kow iyo labaatanaad ee ka howlgala deegaanada galmudug iyo ciidanka nabadsuuda ee sirdoonka qaranka iyaguna ka howlgala deegaanada galmudug ayuu sheegay in howlgalkaas ay iska kaashanayaan islamarkaasna howlgal hadda ay ka wadaan deegaanada ku dhowdhow magaalada ceelbuur oo uu sheegay in dhowaan ay gudaha soo gali doonaan ceelbuur oo hadda ay ka tahan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna gacanta ay ku dhigi doonaan hadda howlgalladu insha allahu tacaala waa sida ay u bilowdeen waa socon doonaan ciidanka ilaahay hadeerna waxa uu la raadinayay meelaha ay ku sugan yihiina la raadinayo raadgoob un baa lahay maahan hadda meela oo meelaha la tegay meela hadda ay taagnaayeen ama ay joogeen midna ma ahayn madaxdooda kuma soo laaban ma soo laaban doonaan insha allahu tacaala hore usii socon doonaan inay aagga hore usii socdaan la rajaynaynaa ciidanka ilaahay shaqaaciidan horta waxa weeye inaan la dhihi karin adigaba waa dareensan taha xilligaasa meel heble la tegayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan mar dhow hadduu ilaahay idmahaan ceelbuur xoray doona hadduu ilaahay idmo iyo caadaar iyo xarar dheere idanka ilaahay shacabka waxaan baa ugu dirayaa inay meel kasta oo ay joogaan u diyaar garoobaan soo dhaweynta dowladda soomaaliya iyo ciidanka maxaan kuu sheegaa qaybihiisa kala duwana qalabka sida kuna sii talagalaan meel walba oo cadowgu ku dhuumaalaysanayo ama raadkiisu ku jirana ay usoo bandhigaan ciidamada si ay guusha loo gaaro hadduu ilaahay idma ula shaqeeyaan ciidanka iyo dowladda soomaaliya in la shaqeeyaan aada ugu baaqayaa sanooyin badan ayay al-shabaab gacanta ku hayeen degmada ceelbuur sanooyin badan ayay al-shabaab gacanta ku hayeen degmada ceelbuur ee galguduud waxaana jiran ilaa hadda cid isku xilqaantay sidii al-shabaab looga saari lahaa gudaha degmada ceelbuur ee gobolkani galguduud warka subax intaas uu ku dhan yahay tani kula dambe subax wanaagsan